warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararkan idinkuga hayna waxaa ka mid ah maxkamadda sare oo daaqada ka tuurtay dacwad moses kooriya ka dhan ahayd cabdisamed shariif naasir oo ku horeeya codadka barasaabka ismaamulka mombaaso ee halkaasi lagu tirinayo waa madaxweyne ku-xigeenka somalilan wuxuu booqday goobaha ciidamada iyo saldhigyada ee gobolka owdal ku dhowaad labaatan qofna waxay ku dhinteen dibadbaxyo ciraaq ka dhacay halka in ka badan saddex boqol oo kalena dhaawacyo ay soo gaareen subax wanaagsan dhegeystayaal intaasi aa maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo talaada taariikhdana waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha sideedaad agoosto labada kun iyo labaatan iyo labada qodobadaas aa maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan kusoo dhowaada cabdisamed shariif naasir ayaa si weyn wuxuu ugu horeeyaa doorashadii ismaamulka mombaaso ka dhacday shalay iyadoo oo shan deegaan xildhibaanada waa shan deegaan xildhibaan hadda lagu dhawaaqay natiijadooda degmada movita ayaa waxaa labaatan iyo shan kun waa labaatan iyo afar kun boqol iyo lix cod uu ka helay shariif waa cabdisamed shariif naasir sidoo kale sagaal iyo toban kun oo cod sideetan iyo afar waa sideetan iyo lix ayaa xasan cumar uu halkaa ka helay sidoo kale degmada jangue ayaa waxa uu ka helay codad gaaraya toddoba iyo toban kun toddoba boqol iyo afartan waa shariif cabdinaasir ayaaairaha cabdisamed shariif naasir ayaa helay iyadoo sidoo kale shan iyo toban kun sideed boqol sagaashan iyo sideed oo xasan cumar helay degmada jumwa ayaa waxa uu cabdisamed shariif naasir ka helay codad gaaraya shan iyo toban kun lix boqol labaatan iyo toddoba xasan cumarna waa labaatan iyo sagaal xasan cumarna waxa uu helay kooiyo toban kun soddon iyo sideed codada sidoo kale degmada kisaone ayaa waxa uu cabdisamed ka helay codad gaaraya kow iyo labaatan kun toddoba boqol sagaashan iyo lix iyadoo dhinaca kalena xasan cumar uu helay labaatan kun toddoba boqol iyo konton deegaanka yeele mudane cabdisamed shariif naasir ayaa waxa uu helay labaiyo labaatan kun saddex boqol sideetan iyo toddobo halka xasan cumarna uu helay kow iyo labaatan kun shan boqol iyo sideetan deegaanka likone ayaa hadda la sugayaa natiijadiisa in lagu dhawaaqo xalay ayaa waxaa mombaaso ka dhacay dabaaldeg ay taageerayaasha cabdisamed ay sameynayeen islamarkaana ay ku doonayeen in ay iyagu halkaasi amaba ay kusoo dhaweynayeen guusha oo ay filayaan in uu mas-uulka ay taageerayaan uu helo waryahayaga ismaamulka mombaaso ee gobolka xeebta ku sugan maxamed cabdi bootaan ayaan goordhow qadka soo gelin doonaa si uu faahfaahin inooga siiyo halka ay waxmarayaan iyo doorashada iyo waxaabihii ugu dambeeyey dhanka kale musharaxa xisbiga u d a paul jebor ayaa waxa uu xilka uu kula tirtamayay raymond kibutor moy waxaana uu ku guuldaraystay kursiga deegaanka rongay ee ismaamulka nakuru jebor ayaa waxa uu helay codad gaaraya labaatan iyo toddoba kun kow iyo labaatan halka moy ee xildhibaanka xilka kasii degaya asna uu helay afar iyo toban kun toddoba boqol labaatan iyo laba cod luka kijenho oo xisbiga c c m ahaa ayaa asna helay codad dhan waxa uu helay codad wuxuu helay iyaguna gaaraya shan boqol sagaashan iyo saddex iminka dhinacaas iyo mombaasa ayaan u laabanaynaa iyo waryahaga halkaasi ku sugan maxamed cabdi bootaan santahay iyadoo inta badan lasoo gudbiyey natiijada doorashada xilka barasaabka ee ismaamul goboleedka mombasa ee shalay oo isniinahay dhacday ayaa waxaa majaraha u haya oo hogaaminaya cabdisamed shariif naasir oo xisbiga o d m sbaysiga azimiyo la umoja ka tirsan iyadoona uu aad iyo aada ugu dhowaa xasan cumar saraay oo isna xisbiga u d a kenya kwanza ka tirsan laakiinse habeennimadii xalay ahayd ayaa waxaa magaaladani mombaasa abaarihii lix saac oo habeennimo mar un isbedelay jawiga kadib markii sida ay sheegeen kooxda cabdisamed shariif naasir oo xisbiga o d m waxa ay dhigeen damaashaad iyo weliba sidoo kale dabaaldeg ay ka dhigayeen bartamaha magaaladani mombaasa xaafadda vita oo ah halka ay ku taalo xarunta dhexe ee looga dhawaaqayo natiijada jawgana sida tan ayaa u ahaa barasaabka xilka haatan ka degaya ee ismaamul goboleedka mombasa xasan cali joho ayaa halkani ka hadlay isagoona sheegay in guushan ay ahayd mid ay rajeynayeen islamarkaana ay waqti badan ay geliyeen isbaaysiga azimila umoja iyo xisbiga o d m guusha ay haatan ay u dabaaldegayaan Aya Mombasa oye! Waki- walikuwa wakisema Joho eh, Joho hivi Joho Joho Joho Joho maji usubuhi Joho saa nane mandevu dhinaca kale waxaa een magaaladani mombasa si weyn looga dareemayey een hogaamiyaal kasoo jeeda gobolka waqooyi bari een gaar ahaana ismaamul goboleedyada gaarisa iyo wajeer oo iyagu ku sugnaa een dhowrkii maalmood oo ay magaaladani mombasa een doorashadan ay u diyaargaroobaysay iyo shalay oo ay doorashadu dhacday oo ay korjoogayaasha doorashada ay ka mid ahaayeen xalay oo een damaashaadka iyo dabaaldega ay sameynayeen is- isbahaysiga azimiyo la umojana ay iyaguna ay goobjoog ka ahaayeen hadaladii ugu horreeyeen halkan laga siiyey waxaa ka mid ahaa dadkii halkani ka hadlay een xildhibaanka deegaanka dhadhaab mudane faarax macalin isagoona sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay guusha een cabdisamed een shariif naasir uu haatan isagoo markaasi usoo hoyey een xisbiga o d m iyo weliba sidoo kale guud ahaan isbahaysiga azimiyo la umoja
Inshallah, he, this was the most important victory katika all other positions except the one of the president. And I'm very happy ndugu yetu Abdul Samad Sharif Nasir amekuwa gavana ya Mombasa. Nashukuru, nashukuru nyote kwa tele, hususan gavana wetu ambaye ni mstaafu sasa, Hassan Joho na ndugu zake na familia yake, na nyote nyinyi mnafanya bidii. Barakallahu fikum.
xildhibaanadii hore ee kursiga haweenka ee ismaamul goboleedka een wajeer faaduma geedi oo iyadoona halkani ka hadlaysay ayaa waxaa een hadalladeedii ka mid ahaa iyadoo ay markaasi ay ka muuqatay shucuur aada u sarreysa islamarkaana ka mid ahayd dadkii korjoogayaasha ka ahaa een doorashada goobaha ay ka dhacaysay ee lixda deegaan xildhibaan ee ismaamul goboleedka een mombasa
na wakinani kwa elections wembe ni ule ule, wembe ni hii hii. Leo tumefanya tutawanyoa bila maji, si ndio? Tutawanyoa bila maji, si ndio? Na watu wa Mombasa, nataka kutoa shukrani sana. Leo nilitembea kutoka Nyali mpaka Mvita mpaka Likoni, mulinionyesha kwamba upendo ile mnapenda Abdul Samad Sharif Nasir. Asanteni sana, mulituonyesha kwamba pesa haiwezi nunua watu wa Mombasa. Mulituonyesha kwamba munaheshimu baba Raila Amolo Odinga mumetuonyesha kwamba sisi watu wa Mombasa ni azimio ni bluu, si ndio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Abdul Samad ndugu yangu, congratulations in advance, congratulations. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Watu wa Mombasa mumepata kiongozi roho safi, mumepata kiongozi roho safi.
een sidoo kale sanataha ismaamul goboleedka een gaarisa mudane cabdiqaadir maxamed yuusuf xaaji ayaa isaguna halkani ka hadlay isaguna sheegay inay tahay farxaddani farxad ay la qeybsanayaan bulshada ismaamul goboleedka mombasa ayna tahay guul u soo hoyotay guud ahaanba isbahaysiga azimio la umoja
Kweli watu wa Mombasa wameonyesha wao wako ng'ang'ari, wako noma. Tumetoboa ama tujatoboa? Abdusamad Abdul Nasir ndo, se- ndo gavana, sio gavana yangu. Kwanza ni ya kutoa hongera kwa Abdusamad na kwa watu wa Mombasa kwa kujitokeza kupiga kura. Tunasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni.
dhinaca kale wararka ka imaanaya ismaamulka eh, kakamega ayaa waxa uu sheegayaa in musharaxa xisbiga o d m fernand brasa uu ka horeeyo ilaa iyo hadda codadka la tiriyey waxaa lagu soo waramayaa in uu ilaa iyo ko- labayo tobanka deegaan ee doorashada laga sameeyey shan ka mid ah codadka uu uga horeeyo mas-uulka ka tirsan eh, xisbiga a n c ee tartanka uu ka dhexeeyey sidoo kale wararka ayaguna ka imaanaya ismaamulka kitui ayaa sheegaya in eh, musharaxa xisbiga weyba uu ka horeeya isaguna amaba uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday deegaanka kitui rural maxkamadda sare ee dalka waxay diiday saddex codsi oo uu ku jiro codsiga madaxweynaha la doortay william ruto ee ahaa inuu ururka qareennada dalka L- waa l s k laga mamnuuco in lagu daro dacwadda doorashada labada kun iyo labaiyo labaatanka maxkamadda ayaa sidoo kale meesha ka saartay dacwad kaga timid xildhibaankii hore ee koonfurta gatunda ee deegaan- ee moses korea iyo sidoo kale ee uu helinayay xildhibaankii hore ee deegaanka koonfurta mbere waxaana ee, ay gudbiyeen dacwad maxkamadda sare ayaana waxa ay ka doonayeen in ay tuurto dacwadda mr odinga sababo la xiriira inuu ku lug lahaa dhaqan xumo dhanka doorashada ah maxkamadda sare ayaa sidoo kale diiday codsiga hogaamiyaha xisbiga agano oo sidoo kalena ku jiray loolankii xilka madaxtinimada oo ahaa in uu ka qeyb noqdo dacwadda sidoo kale waxaa eh, la diiday codsigii ahaa in shakhsiyaadka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka a b c laga joojiyo inay ka qeyb qaataan dacwadda maxkamadda
star f m ka dhagayso garbaharey mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa waxa uu booqasho ku maraya deegaano ka tirsan gobolka awdal waxaana uu kulamo la yeeshay dhinacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin saraakiisha booliiska iyo dadka deegaanka wuxuu kala ka wada hadleen nabadgelyada iyo horumarka deegaanadaasi laga sameeyey allaha u naxariistee waxaa xalay ee xili dambe qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda ee maamulka degmada yaakshid macalin xuseen filoweyne xili uu ku sugnaa mee- waa goob ka mid ah xaafadda buulomaxey ee degmada kaaraan gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada yaakshid cabdulaahi shiilow oo xaqiijiyey dilka gudoomiye ku-xigeenkii siyaasadda degmada yaakshid ayaa sheegay in qaraxa lagu xiray gaarigiisa uuna ku qarxay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa tegay ciidamo ka tirsan kuwa amniga ee dowladda soomaaliya iyagoo halkaasna baaritaano ka sameeyey ugu dambeyntiina tirada dhimashada iska hor imaadyo rabshado wata ee ka dhacay magaalada baqdaad ee dalka ciraaq ayaa kor u dhaaftay labaatan qof sida ay ku waramayso wakaalada wararka a p iyaga oo soo xiganaya saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi Wax- wakaalada wararka f b ayaa waxa ay sidoo kale sheegtay in ku dhowaada saddex boqol iyo konton mudaharaadayaal ah ay ku dhaawacmeen iska horimaadyadaasi qaarna ay rasaas ku fureen qaarna ay adeeg- waa loo adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa qalalaasahaasi ayaa hareeyey aagga cagaaran ee caasimadda ciraaqa golaha wasiirada dalka ciraaq ayaa xiray xafiisyada dowladda sababo la xiriira bandow socda oo dalka lagu soo rogay sida ay sheegtay wakaalada wararka dalka ciraaq ee i n a ra-iisul wasaaraha dalkaasi mustafa al khadiimi waxa uu faray in saacadaha shaqada ee rasmiga ah ay fasax yihiin